wasaaradda haweenkii oo arrimo qoyskii iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ka qabatay xuska maalinta dadka baahiyaha gaarka qaba xuskun wayba ku qayb galay dadka naafada e ama dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka nool koonfur galbeed n g o-yada hay-adoo ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka bangiyada jaamacado iskoolada iyo xarimo caafimaadka ururada hanraabta dhalinyarada fanaaniin iyo weliba marti sharaf gala qaar ku mid a mas-uuliyiinta ku qayb galay munaasabada oo hadal kooban jeediya waybayo qiran in dadka baahiyo qaarka qaba ee naafada eh iyo lamida in dadka kale walna qobsado koran saasaatown walbarada koran dowladda muhiimadda wato dadka walaqaqobdolfadaw lama nooc waay ama dawli ama shacbi shacabka wali baahaya in la dhiirigeliyo shacabka in nisku weeru shacabka in la dadka walla ku yabow maxaa yeelay reebin weeray kooyey kulunga dhale kulugna keera dhale haddii xafladda la sheena lahay ustaad muxudiin iyo muxuu ah ustaad asaadiidi kale oo intaa fadhiatay walba ballanqaadan lahayn maca daalika ballanqaadkaas weli sheenay dadka inay la weero oo la abaabulo oo la aro dadkan walan qobanan inay la aro
anka dambeyntii wasiirka wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya marwa nasre oo goobta ku dawaadiya waybaye sheegtay inay muhiimatay in la dareensiyay dadka baahiya gaarka ee qaba inayoo lamid ay dadka kale ahayn dad la iloobay aad tihiin dad mujtamaca ka tirsan laakiin imtixaan yar ilaahay idiin marsiiyey imtixaankaasna inaad ku sabartaan annagana aan idiin duceynayno waayo markastoo aan idiin duceyno idinkana waxaad helaysiin kayr badan annagana waxaan helaynaa ajar badan runtii wax badan waxaa ka hadlay rofesor xayow gudoomiye cabdiqaadir cobra cabdifataax xildhibaanada salmo dhammaan kulli dadka dhan runtii waxaa laga wada hadlay wax kheyr ah dhammaan waxaan kaloo runtii aan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo saxaafadda oo runtii door weyn ka qaadanayso in ay runtii dadka baahiyaha gaarka qabo banaankooda keenaan wax badanna ay sheegaan haddana waxaan kaloo ka codsanaynaa saxaafadda sida hore loo sheegayba in ay runtii wacyigelin ay kusoo daraan iyo in ay sameeyaan sign languagea jirto dadka dhagoolayaasha waxay leeyihiin luuqad ay wax ku fahmaan luuqadaas in tviyada oo koonfur galbeed waxaan ka codsanayn in luuqadaas lagu soo daro sign languageka lagu soo daro siday wararka anaga aan dhagaysanayn ayagana u dhagaystaan cuska maalinta naafada ama dadka lihajoon dhammaynaya wayba geekahaatow la kuxusay guud ahaan adduunka wayna inta badan gobolada dalka soomaaliya la kuxusay geeka